xarunta wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya dignayti dowladii dhexe soomaaliya saameyn ku weelatay burburkii ka dhigi dalka soomaaliya soddonkii sano lahdhaafi walina dignaayada shacab ah oo dhowaan dowladda soomaaliya ka amartay inay iskugu guurana silan dhisa wasaaraddan iyan ka shaqeyta wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya cali yuusuf cali cali xoosha iyo weliba uu soo warigay dhulka xarunto dhexe wasaaradda iyo ka taala degmada boondheere ee magaalada muqdisho taasi oo ridindhisow laka bilaabo doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo weliba uusan kabaaqay hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya inuu riidan dhisana xarumo qaarsho oo burbursana inkis wasaaradii arrimaha gudaha meeshii xaruntu aad ay ku shaqayn jirtay laakiin ay saamaysay dagaaladii ahliga ahaa muddo badanna aysan u suurogelin wasaaraddii inay dib u dhis ay ku samaysato laakiin haddeer aan rajaynayno macalin wasiir wasaaraddii oo maanta aan dhex taagannahay oo shacabkii deganaa sida ku-meelgaarka u deganaa ay si nabada ay uga guureen maadaama ay u soo baahato dowladdii waa uga mahad celinaynaa runtii shacabka sida furan ay noogu soo dhoweeyeen iyo sida tartiibka ah ay u guureen oo qaylola-aan iyo rabsho la-aan ah ayagana way ku mahadsan yihiin shacabka soomaalidna waxaan leennahay cid kastoo meel degan oo meel dowladeed waa ku meelgaar ay ku degan yihiin markii dowladdu soo baahatana sidaan oo kale ayaa la rabaa wasaaraddii waxaan rajaynaynaa inay dibudhis ay ku samayn doonto maanta way joogaan shaqaalihii shaqadaasii qaba lahaa iyo farsamadaasii geli lahaa macalin wasiir dhulkiaago meeshii oo nabad ah oo aan dadda deganayn u soo dhowow waxaan rabnaa laga bilaabo saacan wasaaraddu inay gacanteeda ay kula wareegto wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya cali yuusuf cali xoosha iyo weliba uusan mahnagay dadkii degnaayay oo meelasay oo ku guureen muddadii hayana ciidanka booliska maamulka gobolka banaadir iyo cid kastoo qayb kula haytay in dhulkan diblahankanaga gacanta wasaaradda arrimaha gudaha waa mahadsan yahay duqa magaalada muqdisho iyo muxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha gobolka banaadir oo si gooniya aan ugu mahad celinayno uguna ammaanayno macalin mahdi iyo ikhyaartii tiro badan oo guddoomiyaha duqa magaalada muqdisho ugu horreeyey halakan dadkii deganaa haddii dowladdii u soo baahatay dhulkii si nabada oo xasilooniya oo sharfan looga kiciyey aada iyo aad bay iyagiina u mahadsan yihiin runtii qoysas wanaagsan bay ahaayeen oo dad nabadeeda waan ammaanaynaa dadka soomaaliyeed oo magaalada khaasatan muqdisho degan ee cid kasta oo degan dhul dowladeed waxaan kula talinayaa lahaansho ma jiro hayse siin ka tasho waayo waa lagu tashanayaa dhulkaas dowlad baa ku tashanaysa cid meel hay-ad kasta meel bay leedahay oo u astaysan tahay waana hanti ummad soomaaliyeed marka hanti ummad soomaaliyeed haddaa ku soo moog mooday laxajeclayay kaa gelin waxaa ka fiican wax adigu aad leedahay oo aad ku tashatid dowladda federaalka soomaaliya weliba dadaalanka jarta sidii reedan dhisoon ka sameeyey fadii xarumaha danta guuda qaarshoodad shacabe hadayo degiina